iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee korintoska labaad looma baahna inaan idiin soo qoro wax ku saabsan caawimaadda xagga quduusiinta waayo waan garanayaa diyaarnimadiinna aan kuwa makedoniya idinku faaniyey in dadka akaaya sannadii hore ay diyaar ahaayeen oo jacaylkiinna kulaylkiisuna badidood buu sii kiciyey laakiin waxaan u dirayaa walaalaha si aan faanka aannu idinku faaninnay micno la'aan loogaga dhigin xaalkan inaad diyaar u ahaataan sidaan idhi waaba intaasoo aannu faankan ku ceebownaaye annagoo keliyana ma aha laakiin idinkuna waad ku ceeboobaysaan haddii kuwa reer makedoniya ahi ay i soo raacaan oo ay idiin arkaan idinkoo aan diyaar ahayn taas aawadeed waxaan u maleeyey inay dhaanto inaan waxyaalaha ka baryo inay hortay idin yimaadaan inay hore diyaar uga sii dhigaan deeqda aad ballan qaadeen inay taasi diyaar u ahaato deeq ahaan mana aha qasab ahaan deeqsinimo iyo hadiyadda ilaah laakiin tan ogaada kii wax yar beeraa wax yar buu goostaa kii wax badan beeraana wax badan buu goostaa qof kastaa waxa u bixiyo siduu qalbiga ka goostay oo yaannu ku bixin caloolxumo ama qasab waayo ilaah wuxuu jecel yahay kan farxad wax ku bixiya ilaah wuxuu karaa inuu nimco oo dhan idiin badiyo inaad mar walba wax kasta oo idinku filan haysataan inaad shuqul kasta oo wanaagsan ku badisaan sida qoran isagu wuu kala firdhiyey masaakiintana wax buu siiyey xaqnimadiisuna way sii jirtaa weligeedba kii beerrayga siiya abuur uu abuuro iyo kibis uu cuno wuu siin doonaa wuuna badin doonaa abuurkiinna aad abuuraysaan wuuna kordhin doonaa midhaha xaqnimadiinna wax kasta idinka waa laydinku hodansiin doonaa xagga deeqsinnimada inaga dhex shaqaysa oo dhan ee aawadeed ilaah loogu mahadnaqo waayo samaynta shuqulkani ma dhammaystirto waxa dhiman ee ay quduusiintu u baahan yihiin oo qudha laakiin waxaa kale oo ay kordhisaa in ilaah aad loogu mahadnaqo caddaynta adeegiddan aawadeed waxaa ilaah loo ammaanaa addeeciddiinna markaad qirataan injiilka masiix iyo deeqsinnimada markaad la wadaagtaan iyaga iyo dadka kale oo dhan way idiin duceeyaan wayna idiin xiisoodaan nimcada aad u badan ee ilaah ee idinku jirta aawadeed ilaah baa mahad leh hadiyaddiisa aan la sheegi karin aawadeed